waxaa ka qayb gelaya ururadii islaamka oo dhan ayaa ka qayb gelaya dhowr iyo konton wadan oo muslimiinah ayaa ka qayb gelaya marka waxaa looga hadlayaa maslaxada ummadahaas muslimiinta ah ayaa looga qayb gelaya ayaa looga hadlaya marka ma jirtaa wax ku saabsan xuquuqda shaqaalaha ama sidii loo wanaajin lahaa nolosha shaqaalaha oo shirka looga doodaya ama dhibaatooyin lasoo hadal qaado ka jira wadamada islaamka waa mahadsan tahay falastinay waxa looga hadlayo inta ugu badan ayaday ahayd khaas ahaan annagana laftaanada waxa aan rabnay oon meesha u nimin waxaa kamid ahayd yacni baahida ka jirta soomaaliya waa taqaanaa shaqa la-aanta ka jirta iyo dhalinyarada soomaaliyeed oo waxbarteen iyo dadkii soomaaliyeed oo shaqa la-aanta ka jirto ayadaaba noogu muhiimsaneed waxyaabahaas yacni dhibaatooyinkaa jira si loo xalin lahaa arrimaha aan ooga hadlaynay ama wasaaradaha aan la kulannay waxyaalaha aan ka hadlaynay waxyaalahaasa kamid ahaa ayada lafteedana waay wadan wadamada ka wadamada islaamka oo dhanna waxyaalaha laga hadlay waxaa kamid ah si yacni dadka ummadaha islaamka mataqaanaaye dhibaatada ay qabaan looga saari lahay ooga bixi lahay waxyaalahaasa looga hadlay meelo badan oo kamid a wadamada islaamka waxaa ka taagan dagaalo iyo dhibaatooyin kale oo haysta xoogagii shaqada ma jiraa meelo si gaara shirka looga hadlay oo dhibaatooyin ay haystaan dadka shaqeeya iyo bulshadooda guud ahaan dhibaatooyinkaas guud waa laga hadlay waa laga hadlay inkastoo hadda aan meel meel aan la taabanin laakiin si guud ayaa waxaa looga hadlaya yani dhibaatada muslimiinta in la xaliyo waxna laga qabto
waxaa jira hay-ado u dooda xuquuqda dadka shaqaalaha ah ee caalamka iyagu shirka ma ka qayb galayaan ma joogaan ha waa joogan waa ka qayb galayaan waa joogan waa ka qayb galayaan marka warbixino kale ama cilmi baarisyo la sameeyey oo ku saabsan xaaladda dadka shaqaalaha ah oo shirka lagu soo bandhiga ma jirtaa wax kasta oo ku saabsan xuquuqda shaqaalaha meel kasta oo joogaan muslimiinta waxyaalaha xooga la saaray oo looga hadlayba iyaday kamid ahayba waxyaabahaasaa kamid ah
soomaaliya oo kale maxay shirka la tagtay soomaaliya shirka waxay la tagtay waa shir muhiim ah waaye wax badanaan la tagnay yani dhibaatooyinka ka jira wadanka iyo sida hadda soomaaliya dhibka ooga bixi lahayd iyo meesha hadda aan marayno xaaladaha wixii horay aan ku sugnayn iyo hadda meesha aan marayno dhibaatooyinkii in tartiib tartiib looga soo baxay meel fiicanna hadda ay wax marayaan arrimahaas ayaan dadka u sheegaynay iyo wadanka yani maadaama dhibaatadii uu kasoo baxay in la maalgashado oo yani dadka ay yimaadeen dawladaha muslimiinta waxaan ku dhiirigelinayna inay wadanka yimaadiin oy maalgashadaan ayaan ku dhiirigelinayna annagana arrintaasna waa arrin muhiima oo keeni karta ummadda soomaaliyeed in shaqa loogu abuuro waxyaabaha keeni karan ay kamid tahay waxyaalahaas iyo iyo inkawa kasii badan kasii muhiimsan waa la tagtay dawladda soomaaliya waxaa jira in soomaaliya ay kamid tahay meelaha dadka shaqaalaha ah dhibaatooyinka ugu badan ay ku haystaan oo ay kamid tahay mushaar la-aanta in qofkii oo dawladda u shaqeeya oo kale ay qaadan karto in bilooyin badan aanu mushaar qaadanin arrimahaasina waxay xadgudub ku noqotaa mararka qaar xuquuqda dadka shaqaalaha ah dhibaatooyinkaasi ku saabsan in shaqaaluhu marka ay shaqeeyaan aanay mushaar helin ama wadamada qaar aanay shaqaalahooda rayidka mushaar u heli karin ma laga hadlay arrintaas waa arrin soomaaliya u taalo arrinta aad ka hadlayso shaqaalaha soomaaliya wax badan sida wax loo sheegayo uma jiraan adinka oo garan karo wadanka wuxuu soo maray maanta meeluu maray waxaan filayaa yaanaa shaqaalaha soomaaliya mushaar waa helaan ha ka soo daaho ama ha ku yaraado laakiin hadda waxaan ani yani ku xaqiijinaya maadaama aan ahay wasiirka shaqada yani dawladda soomaaliya ayada ayaa iswada hadda yani hay-adaheeda dawladda kala duwan hay-adaheeda dawladda oo kala duwan dawladda soomaaliya ayada ayaa yani mushaarka haysa ayada ayaa xooga saartay arrimahaas wax badan lagu soo celeliya shaqaalaha mushaar lama siiyo dadka in badan xogta ma hayaan oo kama warqabaan laakiin annaga waan ognahay dawladda soomaaliya yani xooga ay ku bixinayso iyo dadaalka ay ku bixinayso inay ku usoo qaado shaqaalaheeda taas annaga ayaan ka warqabno dadkan inta badan mediaum bay dhegeystaano dad mataqaanaa oo aan ummadda soomaaliyeed horumarkeeda aan jecleen ayaa soomaaliya ceebaheeda sheeg sheego marka ana waxaan kuu sheegaa sidai wax loo sheegaya inaysan wax u jirin shaqaalaha soomaaliyeedna mushaarkoodana hadda waa helaan hadda waxaan filayaa yani dhowr bilood oo isku xigta ayaa hadda mushaar la siiyey shaqaalaha dawladda soomaaliyeed waana helaan xuquuqdooda waa la siiyaa runtii marka wax badan hadday naadaan laakiin wax badan waa jiraan oo oo la siiyo waa jiraan marka waxaan rabaa inaad saas u ogaataan waa jiraan shaqaalaha dawladda waa la siiyaa mushaarkooda waana qaataa n ugu dambeyntii shirka goormuu soo xirmayaa wasiir soddanka bisha ayaa lagu wadaa inuu soo xirmo shirka